madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo ka qaybgalay xiritaanka tartanka qur-aanka ayaa sheegay in xifdinta qur-aanka ay micno weyn u leedahay jiritaanka ummadda soomaaliyeed qur-aanka ayaa waxaa ugu muhiimsan ee bulshada soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay wuxuuna waalidiinta soomaaliyeed ugu baaqay in carruurtooda ay geeyaan goobaha lagu barto qur-aanka kariimka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sheegay in qur-aanka kariimka uu yahay hagaha bulshada
waxbuu hagaa waa qudwo isaga haddaad daba socoto marna ma lugaysi oo isagaa qudwo ka dhigano oo isaga aanu hogaansano sababtoo ay wax ka maqani ma jiro shay kasta oo adduunkaaga akhiraada uga baahantay isaad ku waxaysa in markaa ubadkeennii maanta aan ku tartansiino oo maanta in waaweyn oo fursadda sooyo maanta kuwa yarood ay helaan oo wax guula ilahay baa mahad ceskale carruurta waalidiintaa ka asala waalidiintana inta hadda musaabaqa ee dhacaysay ee tartankooda aan ka qaybgalay jaaisadaha la bixinayay hooyooyinka asala waxaan rabaa inaan hooyooyinka si gaara ugu mahad celiyo ubadka siay usoo rabeeyeen iyo tarbiyaday keeneen iyo siday iyagu xariiska ugu yihiin ilmahooda inay halkaas keenaan mararka qaarkood waxaan dhahdaa malaha raggu waxaa mas-uuliyaddu way ku yara yarta waxaa kala rabaa in lagu mahadceliyo muasasada walaalaheena maahir ee inoo yimid sanadka horena nala joogo mar walbana yimaado halka keliya aan ku ekaana wareega ee ay u socdaan inay tashiixiyaan oo dhiirigeliyaan musaabaqooyinkaas tartanka qur-aanka ah oo aan leeyahay ilaahay ajri axsanadayna ka siiyo nuur muxiidiin cali raadiyaha iyo telefishinka jubbaland kismaayo